haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ay soo diyaarisay soona jeedinayso sahre cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadka toddobaadkan barnaamijka waxaa marti noogu ah wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya cabdisalaan cumar hadliye bal mudana wasiir soo dhowow ugu horreyntii barnaamijka oo aynu kaga hadlayno kenya iyo dib u celinta qaxootiga soomaalida waxaad iga warantaa bal dhankiina sidaad bal uga war hesheen markii ugu horreysay kenya go-aankan oo dhowr jeero hore ay soo celcelisay haatan inay idinkala hadasho see idinku soo gaarsiisay waxay nagu soo gaarsiiyeen aniga ayaa iyo safiirka jooga nairobi baa shir joognay shirkaas waxaan kula kulmay madaxda oo amina maxamed madaxda arrimaha dibadda wasiirka arrimaha dibadda marka saasay ayay noogu sheegtay waxayna tiri waan ka wada hadlaynaa arrintaasa jirta waa gartay diyaar garow sidee adinka idinku tahay in haatan laydin yidhaahdo qaxooti intaasi la eg ayaa soomaaliya lagu celinayaa amniga oo xun xilligan adinkoon diyaar garoobin sidee baad maaragtay dadkaas u xamili kartaan qaxootiga in dib loo soo celiyo oo waddankooda aad ugu diyaarin kartaan dib u dejin
dadka dadkaas waa dad soomaaliya waxay ka tageen riijamay ka tageen magaalooyin bay ka tageen beeray ka tageen markaa qofkii soo noqda doonaya dhulkiisii inuu ku noqdo waa waa arrin gooniya qofkii kale ee dowladda soomaalida iyo dadka soomaalida u baahanna inay soomaaliya isku timaado waaye waad la socotaa saxra dowladdani waa dowlad soo kabanaysa dagaal ku jirta elections ku jirta reconciliation ku jirta oo doonaysa inay soomaaliya hore u socoto wax alla wixii loo qaban karo waa la qaban caalamkana waan la tashanayna partners baan leenahay beri dhaweyto waxaan xidhnay brussels ba prime ministerku guddi uu liirgareynayo oo anigu ku jiray ayaa tegay brussels waxa lacag baa loo reysgareeyey marka wixii ilaahayna baday baan yeelaynaa taana waxaan kuugu darayaa sanadkii dhaweyto ilaa siddeetan kun dad ku dhow baa soo noqday oo soo noqday waddanka oo kasoo baxay qaxootiya qofna ma jecla inuu qaxooti ahaado labaatan sannadood halkay tamarayna dhigtaba dadkaasi waa dad kenya waa dad soomaaliya inay waddankooda kusoo noqdaan inay dhismaha ka qayb galaan baan rabnaa markaa waa waan soo dhaweynaa wixii tamar halkii tamar wixii aan tamar iyo taag leenahayna waan iskugu tegaynaa dadka soomaalidana waan la kaashanaynaa meel wala joogaan waa gartay mudane wasiir inkastoo ay jiraan in dadkani waxaatan loo sii diyaariyo muuqda aysan jirin kuwa ka horreeya ayaga oo dib loo soo celiyo gobollada qaarkood inta la geeya aan laga daba tegin haddana walaaceeda ayay muujinayaan oo amni darrada shalay ka tageen ayaa weli hortaalla iyo sidoo kale tasiilaad ay kusoo noqdaan aysan haysanin marka sideeba adinka hadda u leedihiin ama afka ugu ballaarinaysaan in lasoo celiyo waxba kuma jiraan oo dhibaata ah maya ma kuma ballaarinayno in lasoo celiyo waxba kuma jiraan annagu waxaan leenahay dowladda kenya waa dowlad dastuur leh waa dowlad sharciga u hoggaansan waa dowlad kasoo baxda wixii mataqaanaa waajibaadkeeda xagga ka saaran international lawga waxa weeye dowlad xuquuqal insaanka dadka ilaalisa marka in uun lasoo celiyo oo dadkan laydhaha ayaan baxa maanta annaga nooma ma maahan wax suurtoobaya waxayna kasoo horjeedaa qawaaniinta bini aadamnimada iyo adduunka oo dhan bay ayay ayay kasoo horjeedaa waxaan taa kuugu darayaa sahlan shan boqol oo kun weeyaan saasaa numberka la sheegaya u yahay shan boqol oo kun yurub oo dhan baa ka cabaadaysa oo wax si ay yidhaahaan garan oo ka socota syria shan boqol oo kun oo soomaaliya oo mar keliya la keenay inayna soomaaliya tamar iyo taag u haynin lagu dejiyo oo lagu wanaajiyo xuquuqa niisaankooda lagu ilaaliyo nabadooda nabadgelyadooda lagu ilaaliyo waa ogtahay ana waan ogahay waa gartay mudane wasiir aad baad umahadsan tahay waxaa khadka ku jira mid kamida dhegeystayaasha walaal soo dhowow magacaaga halkaad naga soo wacaysid iyo su-aal haddaad uhayso wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya waad mahadsan tahay zahra magacaygu waa maxamed cabdi cusmaan waxaan ku magac dheerahay maxamed carab waxaan ku noolahay magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya waxaan rabaa inaan ka faaideysto maadaama wasiirku hadda uu qadka ku jiro iyadoo aan ogsoonahay inay jiraan dowladda soomaaliya iyo dowladda kenya inay ka dhexeyso cilaaqaad aada u weyn kana soo dhexeen jirtay wakti badan aan ognahay in soomaali badan ay ku nooshahay dalka kenya isugu jiro dad macnaha business business ka haysta dad entrepreneurs ah dad qaxooti ah marka in saaka ciidamadii macnaha ishaag maadaama dalkii uu hadda uu ku jiro xaalad adag dadkuna ay ay yihiin dad aada u dhibaataysan dalkii hadda weli lagu dhibaataysan yahay dawladda kenyana ay ciidamo ka joogaan soomaaliya oo aan ogsoonahay cilaaqaadka ka dhexeeya oo aada u weyn in saakay ay kusoo biigaan oo ay tirahdo dawladda kenya waxaan rabnaa in qaxootigan ay naga baxaan oo ay ka baxaan waddankeeni maxay ku keenay inay dhahaan anigu su-aashan ayaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka waad mahadsantahay ha ha maxamed aadbaad waa arkay umahadsan tahay waxaanad si fiican u tustay oo kulligay aadna xasuusisay cilaaqaadka weyn een wada leenahay oo ka oo cilaaqaadkasi ka dawladda un maaha ka dadka isku xidhana uu yahay baa mister wada leenahay dad tabaalaysan ay joogaan dad kaloo degan oo carruurtooda ku koriyaa ay joogaan anigu kuma sheegi karo decisionka goonida wixii wax goortan la qaatay iyo waxay imika u noqotay waxa kaloo laakiin kuu sheegi karaa waxaa jira wax la yidhaaho heshiis baa jira saddex geesooda oo geesna soomaalidu tahay geesna ay tahay kenyanisku ay yihiin geesta kalena ay tahay hay-adda jimhiyadda qurumaha ka dhexeysa iyo n h c r ka la yidhaha u qaabilseen qaxootiga heshiiskaasi waxaa la saxeexay laba kun iyo saddex iyo tobankii saddex sano baa la saxeexay saddexdii sano way way soo dhammaanaysaa waxa weeye in la cusboonaysiiyo waxyaabahan nagu soo duulayeen maqlayno waxa weeye culays badan baa saaran dawladda kenya oo xagga dhaqaalaha ah oo oo xerooyinkan ku saabsan laakiin in halka ay fadhiisteen dawladda kenya oo ay decisionka ku sameeyeen nama soo wargelin oo lamaanu fadiyey xisoolkii la imaadeen bay noo sheegeen adduunkuna wixii uu ka odhanayay uu ka yidhi anigoo dawladda soomaalida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha marsida iyo kaabinetkana wixii aan ka odhanayna waan ka nidhi waa tahay waa gartay wasiir aad baad umahadsan si aan dhinaca kale ku weydiiyo dawladda kenya waxay sheegtay in ammaankeeda iyada oo u baqaysa awgeed ee qaxootiga nus milyanka qofa ay dib u celinayso bal waxaad iga warantaa adinku ma idiin muuqdaa amni darrada kenya ay leedahay qaxootigan wuu naga soo food saari karaa oo dhibaatadaasi kenya se u sheeganayso ma u muuqataa laba arrimood baa halkan jiraa sexra mid waxa weeye ammaan darrada regionka ka jirta oo annaga weliba dadka xumaatida dhan iyo dilista badan iyo dhibaatada badan gaadho waa dadka soomaalida meel walba soomaaliya degan dariskeenana way way ku fatahday waad og tahay in mataqaanaa meeshii westgate loodhan jiray wixii ka dhacay waad og tahay wixii jaamacadda gaariso ka dhacay waan ognahay waxyaabo meelo badan oo oo oo kale ka dhacay taasi inay horta ammaan daradaasi ay jirto regionkoo dhan iyo adduunkoo dhan waa waa waa wax cad weeyaan ta ku xigta waxa weeyaan weli intay waxaasi dhacayeen khaasatan wixii ka dhacay waddanka kenya gudaheeda qof qaxootiy oo ka yimi ka yimi kamiskaa ka yimi amba dhadhaab ahaato amba kuwa kale ha ahaadaan oo inta lasoo qabtay farka lagu fiiqo layidhi qofkaasaa qaskan sameeyey amba bamkan tuuray amba ka qayb galay oo isniidaam isgalay ma jirto marka waxaa muhiima in la fahmo dadkaasi waa dad tabaalaysan labaatan sano cid inay ku jirto refugee cam ma jirto jecelin waxaanan ognahay anagu haddii la ogyahayna hanaloo sheego waxaanan ogeyn waxaanan ognahay inayna dadkaasi ahayn dadkii ka qayb galay dhibaatooyinkii ka dhacay kenya welina lama cadaynin haddii wax cadaysi jirtana in la keeno wey waa gartay waa yahay aad baad umahadsantaha mudane wasiir khadka waxaa ku jira dhegeysto kale bal soo dhawow magacaaga ku bilow iyo halkaad joogtid iyo su-aashaada aad baad umahadsantahay saare cabdi axmedey wasiirkana aad baan u salaamayaa magacaygu waa faadmo ibraahim waxaan joogaa walaal somalilan walaal waxa weeyaan markaynu qaxoontiga ka hadalno qaxoontiga horta maaha mid maanta laga hadlae horay kenya ooga hadasho ay tiri qaxoontigani dalkayga a ka baxo waxa sahre cabdi axmed ay xanuun weyn ku haya soomaalida dal dad kale oo ku qaxay ama wuu ka cawdaa ama dhiba wuu u geystaa laakiin dadkaasi cidu dooda hadduu waayo taasaa wax walba ka daran riyaa waxaan ku idhi hadday xaafadu wareegaan oy raashin ka cunaan laga daba tagaayoo la yidhaahda riyaal maxaad ku haysataa waxay kaa cuneen sheeg waxaan horta waa ra'yigayga waxaan ku horeynaya su-aasha walaalkay waanu soo noqon waa garta waxaan ka xumahay soomaalidii garoonnadii kasaraani iyo silic walba la soo mariyey ee madaxda soomaalidu intay ka kenya tagaan ay madaxda la shirayeen dad xidhnaa dadkoodii bay ahaayeen dal kale ha joogaan sharci darre ha ku joogaan madaxda soomaaliya maamusha dhammaantood adduunka waxay ku tageen qaxoonti maantana sharci daradeed bay badidoodu wada haystaan eeb maaha qofku inuu dunida qaxoonti ku noqdo laakiin waxa dhibaato leh qofkii ma loo hadlay mise looma hadlin waxay kari waayeen madaxda soomaalidu habeen quray inay garoonkii kasaraani ula hadla ula hoydaan dadkooda oo ay tusaan dadkani horta inuu dadkoodii yahay oo dhibka ay tusaan kenya dadkooda ayna u damqanayaan taa waxaa ka hanuun badan carruurtii xoolasha iyadu iyaga oo ku jira hooyooyinkooda caanaha ka daaya muqdisho laga dajinayay ee ubadkoodii xoolashii ku baktiyey dawladda soomaaliyaba waxay kari weydaa ama hooyooyinkii waa kuwane haysta ama awlaadooda soo raaciya naa waxaan ku yidhi gacalka dil gartiisana sii waxa Waa weeya yahay.
in lagu ogaado inaad dad leedahay Waa- horta weeyaan Waa marka gar- horeba cirka iyo dhulka meeshii dooro walaal ha lagu geeye Waa yahay.
taa aad baan uga xumahay madaxda soomaalidu inay gabeen midda kale sahray waxaan ka xumahay wasiirka hadda shan iyo maxaad labaatan weydiinaysaa sannadood inuu joogo walaal sahra may maqlaysaa waa ku maqlaa ha een, waa dareemi karaa een, eh, waxa aad ka hadlayso iyo hadda laakiinse wasiirka een, wuxuu ku jiraa khadka su-aal ma u haysaa wax su-aala ma weydiinaysaa faadumoy ee ka sokow inaad dhaliileyso nacam madaxda nacam soomaalida ha ha waan usoo wadaa walaalkay su-aasha haye laakiin waxaan ka xumahay Hmm.
maanta inaa xeryaha qaxoontiga ku dhashay inuu shan iyo labaatan jir yahay Mhm, kii isagoo shan iyo toban jira tegayna inuu afartan jir yahay mhm.
labaduba ay awlaad leeyihiin qaarkood haddii la doono wadankii walaal maxaa mustaqbalee loogu diyaariyey waxa weeyaan um- imika qaxoontiga tusaale haddaynu qaadano markii imika jarmalka ay ku jabeen aan gara meel kale waxaa la yidhi naa dadkan qaxoontiga ee ajanabiga dalka maxaad igu foodaysay waa garta waxay tiri anugu hawlgab baan noqonayaa bay tiri cashuurta laga qaadan doonaya in laygu xanaariyo naama dadkeenaynu mustaqbal u samayn kari weynay sahray Waay.
waxa weeyaan I- madaxda ii kaadi marka Soomaalida Faadumo.
taasi inay ka dhacdaa ha aad iyo aad baan uga xumahay wasiirka waxaan weydiinaya oo aanu aad u weydiinaya walaalkay haddaan hadalka ku kululeeyeyna waa soomaalinimo waxaana damqaysaaye inuu raalli naga ahaado waxaan doonayaa Mhm.
dhalinyarada halkaa ka imanaysaa waa boqolkiiba shan iyo toddobaad halkaa markay ka yimaadaan ay wadankii walaal yimaadaan nina wadankiisii dee waxa weeyaan wax u dhaanaa ma wax u dhaa ma jiro aad iyo dalkan aad haddii laga soo dareerinayna wax ka qasbayaa ma jiro Mhm.
walaal dhinacyada dalka isku haya dhalinyaradaasi intaanay ku sifoobin dhinaca wanaagsan inaad wax ugu qabataan maxaad u haysaa faadimo ibraahim inta aad tidhi wax alle waxaan kugu diidanahay ma jiro Eh, dowladaha soomaalida sheeganaya dowladda soomaalida iyo dowladaha jooga gobolada iyo kuwa lacagta haystaa iyo kuwa anigoo kale oo le waxbaan soo baranay iyo kuwa iyaga tegey eh, tegey eh, haddii ilaahay ku leeyahay dibadda intay u baxeen caruurtoodii meel fiican eh, usoo samaystay eh, eh, eh, soo noqday anigu kuwaana eh, eh, waan ku jiraa in aan soomaali gabnay in aan gab eh, xumaynay inaan diidnay inaan isku nimaadno inaan diidnay inaan iscafino inaan diidnay inaan dad- dadnimo samaysano intaasoo dhan waan kugu raacsana weliba kuwani dhulkayda joogaan oo xerayda ku jiraan baa la leeyahay kush- eh, eh, bishii hore inta maydkooga la hayo dadkii soomaalida badda ku dhintay waa boqol iyo siddeetan iyo labo waxaan ku leeyahay faadmo iyo dadka kale oo dhan oo i dhegaysanayana xaajada soomaali maanta haysataa xaajo khariban oon hagaagsaneyn oo dadnimada ka baxsan oo weliba aan la isku turay oo la eegayo oo laleeyahay maanta reer hebel baa lagu maadayaa ee hala jirciyo markaasaa kii sidaa odhan iyagaa loo yimaadaa la yidhaha hadda kanna hala jilciyo Eh, muqdisho waa xabaale hala aaso Eh, hargeysa ma rabno caruurta ka timi yeman ee maraakiibta ku jirta biyo ma siinayno waayo region kale ay ka yimaadeen marka xaajadaynu ma yara faadmo waa garta canaantaada waan qaatay canaantaada adiguna canaanta bar baad ku leedahay ee sahrina bar bay ku leedahay qof walow soomaali oo adduunka nooloo socdaana bar buu ku leeyahay waayo maaha dadka dhibaatadu maaha keliya dadka baxsaday taasi waa wixii soo gaaray dadka waxa weeyaan habays la-aanta inaan digno inaan dowlad samaysano oon iscafino oon isku nimaadno uu- uu uu qof walba meeshiisa intuu joogo uu yidhaa boqor baan ahay markaa ka kale ha la baabi'iyo haddii ka kale la jilciyo baan aniga faa'iiday soo gaaraysaa marka wa- eh, arrintu saas weeyaan bay aniga anigu aan anigu arkaa dawladda aan anigu ku jiraano wax alla waxaan qaban karno muqdisho magaalada muqdisho ilaa dadka soomaalida way u siman tahay waa garta wixii ka soo baxana waa la qaybsadaa waa yahay Eh, wasiir insha allah magaalooyinka kalena inay sidaa noqdaan iyo iyo rijimada kale Sac- aad baad faadimo umahadsan tahay sacaadatu Eh, wasiir waa yahay shuruurtaad iyo saydina waansantahay waaye sacaatu wasiir adigoo weliba safara waktigaaga waa kaaga mahadcelinaynaay dhegaysto kale ayaa khadka ku jira isna oo raba inuu su-aal ku weydiiyo soo dhowo walaal ee su-aashaada kooban wasiirka waxaa khadka ku jira arrimaha dibadda ee soomaaliya ee cabdisalaan cumar hadliya waxaana looga hadlaya qaxootiga nus milyanka ee soomaalida ee dib loogu celinayo soomaaliya kenya ee tiri waa inay waddankeena ka baxaan bal su-aal ku saabsan haddaa haysid ama tala ama soo jeedin ee wasiirka uu ku maqlayaa waa mahadsantahay saar cabdi axmed een, wasiir cabdisalaam hadliye waan salaamayaa sida een, wadinimada ku dheehan oo u hadlay marka horena waxaa leeyahay soomaalida meel kastay joogto allaha mideeyo meel kastaa joogdan dhibaataan ugu haysato haddii runta laga hadlo qof wadankeeda een, meel ugu fiican jirto ma jirto maxaa yeelay soomaalidu ayadaaba hore u dhahday een, wadan aadan lahayn waa darinku joog xaqiiqadii waa run wasiirkana wax badan ayuu ka hadlay arrinkan kenyana wax badan ay ku celcelisay saaro magaceyga haddii aan sheegana raalli noqo waa magaceyga waa mahad ajuuke iyo halkaad joogtid mahadow ma mahad ajuuke waxaana joogaa norway raalli noqda xoogaa yara xamaasada i qaaday barnaamijka laga hadlaya maadaama uu barnaamij xasaasi yahay meel kastaa joognana aad iyo aad ayaanu xanuunsanay xanuun uu barnaamijkan ugu qabtay maxaa yeelay kenya wax badan ay ku celcelisay in ay wadankeeda ka- macnaha xerooyinka ku yaalo ay inta badan soomaalida ay ku jirto ay dhahday macnaha waa xiraynaa xerooyinkan kow ma aha laba ma aha waxaan u malaynaa markii saddexaad inay tahay maxaa keenay een, hadliyow markii dawladda federaalka ah ka hor wixii ka horreeyey ma dhihi jirin waanu xiraynaa xerooyinkan laakiin markii dawladda la as-aasay ee la aqoonsaday ee caalamkoona laga aqoonsaday ee soomaalidu meel kasta laga aqoonsaday maxaa keena inay dhahdo een, waa xiraynaa waa- iyo macnaha soomaalidu hanaga baxdo iyo ma la dhihi karaa macnaha danihii ay ka lahayd iyo lacagihii soo geli jira ayay meesha ka weysay kadibna waxay le- leedahay hanagala xiro hanaga baxa iyo waxayba saas macnaha waa danihii garta ka lahayd inay ka weysay su-aa- su-aasha labaad sahro adoo taa ha raalliya.
ka jawaaba Ogaa horta yara- waa yahay taa bal horta ha ka jawaabo wasiirka haye wasiir Eh, mahadow aada baad umahadsan tahay Eh, anigu si kalaan u yar dhigi lahaa arrintaasi dalka kenya la yidhaaho kuweenii lacagta lahaa way soo dhaweeyeen kuweenii aan lacagta lahayn way soo dhaweeyeen xerooyin bay u sameeyeen shan iyo labaatan sane ee ku- ee ku hayeen Eh, kuwii kalena waxay ka dhisteen cimaarado iyo iyo iyo eh, malls iyo aqalo iyo wax walba way ka dhisteen waa dad qabow dadka reer kenyanku waa dad ina soo dhaweeyey waa dad walaalnimo inaga dhaxayso ayna inaga dhaxaynayso oo oo aan derisnahay dad soomaalida oo ku dhashayda jiro kenyanis oo madaxoo wadanka wax eh, wax ka wada carruurtoodii bay inoo soo direen oo iyagaa dagaalamay oo shabaab ka saaray ee kismaayo iyo hareeraheeda marka inaan waxay inoo qabteen oo dhan muddo muddadaas oo dhan ku soo koobno ma lacagtii soo galaysay baa yaraatay uma malaynayo walaalmahadow inay tahay feer inay ku tahay reer kenya waa tahay inay feer ku tahay uma malaynayo laakiin waa tahay in- Eh, in laakiin kastay ay markii kismaayo- horeba in dadku kastay kismaayo joogay hadda ka hor dad Kenya badan ee ay xoogaa wax ku tabaalaysan.
yeeshay.
waxaa wax siinayay waxa weeye wadamada eh, ee hodanka ah ee dhulka aad joogto ay kamid tahay particularly wadankaad joogto ayaa awalba wax siinay arrin kalena waan rabaa inaan kuugu daro wadankaad joogto iyo kuwa dariskiisa oo dhan ma og tahay inaan ayaan walba wada hadallo oy rabaan iyaguna dad soomaaliya inay soo celiyaan si fiican ay si fiican.
leeyihiin ma rabno dadka marka waa anigu arrinta dhinaca kale aan u eegayaa waxaan leeyahay war soomaaliya aynu tashanno dad baan nahay dad wax kala garanayaan leenahay odayaal baan leenahay diin baan leenahay waxaan leenahay aadaan leenahay dhaqan baan leenahay kama liidano dadka kale aan isku nimaadno aan iska afino aan wada tukanno wadan aan dhisano dowlad Wallaahi- aan samaysano wallaahi- dadkeena iyo dumarkeena iyo amaatideena aan ilaalino ma saari karno dadka kale eedda inagu aan samaynay adinka hormuudka wadanka ee maxaad gabdhaar jooga in insaa intaa looga hadlayo waayahay adinkii ah hormuudka wadanka ah ama mas-uuliyiinta xilligan talada haysa wadanka wax laga weydiinaya berrina lasoo qaadan doono adinka ah maxaad ugu tala gasheen horta horta saara waa su-aal fiican weeyaan wadanku sidii uu ahaa saddex sano ka hor maaha afar sano ka hor magaalada muqdisho niman xad jira oo wareersan oo dadka soomaalida gowracaya oo diin dan ka lahayn oo dad dan ka lahayn ayaa haystay maanta waxaa joogtaa dawlad baa joogta dad soomaaliya oo israbaa jooga markaas waxaa la odhan jiray dhulka la yidhaaho bartamaha iyo koonfurta soomaaliya waxaa haystaa nimankaa xadjirkaabaa haysta barnaamijkooda cid garanaysa ayna jirin maanta dowlad soomaaliya ka jirta waxaa la sameeyey states baa la sameeyey waxaa la rabaa toban sano gudaheed markii afraad in loo footeeyo ilaa ilaa aan idhaaho ilaa labi labadii kun markii carto laga yimid ilaa maanta electionka soo socdaa wuxuu noqonayaa electionkii madaxweynihii shanaad lagu dooranayay iyada oon oon la isdilin waxaa jira dhinaca kale somaliland dadka la baxay oo dad soomaali ah oon rabno inay soomaalida xagaan oy ku soo noqdaan oo ay wax la qaybsadaan oo hadday iyagu nabad hele nabadaasi ay ay ay walaalahoodna ee la qaybsadaan muslimnimo kula qaybsadaan soomaalinimo kula qaybsadaan barawe iyo iyo waayo wasiir waata aan soo koobno iyo dedo marka waxaan in in haddii laakiin qof walba uu ku farxo ka kale marka la wiiqo wax shaqaynaya ma jiro laakiin waxaa loo baahan yahay in la samaysto jiha loo wada jeedsado waxa gaaladu ay yidhaahaan unity of purpose waar ma bergaysid hadduu walaalkaa gaajoonayo ma noolaanaysid hadduu guriga kugu xigaa gubanayo kaaguna wuu gubanayaa ma suurtoodayso keligaa intaad meel samaysato inaad tidhaahdo anigu baa nool marka haddii aan weli intaa la daran dee dadka soomaalida ilaahay bay leeyihiin wadanka soomaalida wuxuu ku dambayn doonana mustaqbalkiisana waa la ogaan doonaa waaye su-aasha aad ugu dambayso walaalkiis waktigoo aad noogu yar maxaad weydiin lahayd wasiirka mahadsanid wasiir sidoo kale waxaan ku weydiin rabay wadankan aan joogno norway waxay dhaheen qaxootiga waa la celinayaa maadaama wadankiina ou nabad noqday marka wadankeena nabada ou noqday macnaha xaqiiqa ahaantiisa in aad nooga hadasho iyo haddii nala soo celiyo waxyaabaha aan wadanka ka qabahayno iyo waxyaabaha aada noo qorshayseen maadaama ay dhaheen dadkii sharciga haystay oo macnaha saddex sano ilaa ay wadanka saddex sano haddii aada joogto macnaha waa lagu celin karaa laakiin haddii saddex sano kadib aad gaarto waxaad qaadanaysaa waxa loogu tilmaamo deganaasho kadibna laguma celin karo laakiin dadkii saddexda sano aanan aanan gaarin yaa wadnaha farta ku hay iskaba dhaaf kuwa isu soo dhiibayo macnaha sharcigaba sugaayaba marka maxaa qorshe ah aada noo haysiin haddii nala soo celiyo mahad aniga intaan dawladda ku jiro iyo dawladani cumar cabdirashiid ka madaxa yahay xasan sheekh madaxweynaha ka yahay ma ogolaanayno qof soomaaliya xoog lagu soo celiyo oo laga keeno norway amba denmark amba meeshu qofkii wal ee soomaaliya doonaya inuu soo noqdaba in in lasoo dhaweeyo in lala hadlo dawladdu kasoo noqonayo la yidhaha bal intuu qofkaasi degayo maxaa la tari karaa in in mataqaanaa nabad sugidda halkan ay ogaato qofkaasi inuu cusub yahay uu soo noqdo oo oo oo la ilaaliyo anigu kolleyda kuma jiro haddii ay dad kale ku jiraan dawladana kuma jirto sharciga aan ka soo saarnay in aan lasoo celin karin qofna inta lasoo duuduubo diyaarad lasoo saarin inay marmarka qaarkood dhacdayna waa waa laga yaabaa waata sacaadatu wasiir su-aasheeda ugu dambaysa kenya shalay waxa ay qabato guddi gaara oo wasiiro ay ku jiraan oo guddigii dib u celinta qaxootiga ku sameyn lahaa ah maxaa rasmiya oo dadkan aada u diyaariseen ama ku-talagalkaasi xaggiinama ka jiraayo sida kenya ay u diyaargaroobaysa waxun ma ugu diyaargaroodeen dadkaasi ra-iisul wasaaraha soomaalida cumar cabdirashiid isna guddi buu saaray awalba waxaa jira guddida qaxootigaa jirta oo oo axmed nuur ka madax yahay waxaa jirta wasaaradda cabdiraxmaan odowaa uu ka madaxayay arrimaha gudaha waxaa jirta guddiyo u qaabilsan wixii degdega amba almiiniyada amba da tabaalaysan amba weliga markuu biyuhu ka yaraadeen wixii mucaawine dawladdu samayn karaysa ee la gaadhsiinayo la gaadhsiiyo waxaa jira civil society marka soomaali wax gaadho cid walba ka dhaqso badan oo oo oo oo lacag dirta oo hagaajiso hargeysay joogaan muqdishoy joogaan iyo inta udhaxaysa kismaayo ayay ayay joogaan anigu waxaan jeclahay aan rabaana inaan dawladda kenya kala hadalo in la yidhaaho aan aan cilaaqaad baa yaala international organizations baan ayaan ayaa ayaa ayaa meesha jooga international law baa jira human rights baa jira dadkani waxay rabaan iyaguba inay waddankoogii ku noqdaan si mataqaanaa maamusan oo hagaagsan oo nidaam leh in loo sameeyo laakiin sidaan horeba u idhi shan boqol oo kun dawlad soomaali oo qaabili karaysaa waxay u baahan yihiin oo dhan ma jirto dawladda norweydaan qaabili karayn dawladda denmark baan qaabili karayn ta ingiriiskaan qaabili karayn ta maraykankaan qaabili karayn mar rabo inaan idhaaho d r baan u nahay waxaas wax suurtoobaya maaha aad iyo aad baad umahadsan tahay waktigaagan waa kaaga mahad celinaynaa muddada dheer ee khadka telefoonka aan kugu haynay iyo dhegeystayaashii kala duwanayay su-aalaha ku weydiiyey mudane wasiir waad mahadsan tahay aad baad umahadsan tahay ammaanaha la sahla kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaan cumar hadliye oo isagu marti noogu ahaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka oo toddobaadkan aynu kaga hadalnay qaxootiga nus milyanka gaaraya ee soomaalida ee xeryaha qaxootiyada ee waddanka kenya oo kenya ay sheegtay in dib loogu celinayo soomaaliya kadib markii sidoo kale maalintii shalay ahayd ee kenya qabatay guddi gaara oo ka shaqaynaya dib u celinta qaxootigaasi barnaamijkiina waa naga intaayo intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono nabadgelyo